فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan qarax khasaare sababay oo ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday gobolka shabeellaha dhexe xildhibaanada baarlamaanka oo laba garab u kala jabay kuwaas oo kala taageeray dowladaha itoobiya iyo masar dowladda jabuuti oo sheegtay inay qorshaynayso in etoobiya ay siiso dhul iyo qad soomaaliyeed oo ka mid ah dhulka ay ka taliso xukuumadda geelleh etoobiya oo u hanjabtay dowladda federaalka arrimahaasoo idil ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa turkiga iyo dowladda federaalka oo muqdisho ka dhigay xaflad lagu maamuusayey ninkii duumiyey khilaafadii islaamka dowladdii ay dhistay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay inuu tegay xabsiga dhexe oo ku yaala muqdisho taas oo ka hadlay dhibaatooyin kala duwan oo ka jira halkaasi machadka qurduba oo laga furay jamaameh qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo waa habeennimo axad ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan kow iyo soddonka bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka qarax mujaahidiinta ay ka fuuliyeen inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka khaliimow ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo halkaas ku lugeynayay qaraxaas ayaa dhaliyey khasaare soo gaaray askarta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena
weerar rasaaseenna oo ay ciidamadii uguda ka geysteen magaalada rafaax ee koonfurta marinka khaza dhacda ayaa waxay ku dileen in ka badan siddeed ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan labaatan toddoba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duuqiimo kala cayn ah oo ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen marinka khaza waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tobannaan ruux oo kale dadkii shuhadadiiyo kuwii dhaawacyid ahaa ayaana waxaa la geeyey isbitaalka caafimaadka ee naasir ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaa waxay mar kale duuqeen aad u xoogan ka geysteen madrasada ciinujaaluud ee ku taala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah kana mid ahaa barakacyaashii ku hooyanayay madrasadani halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan dhowaana ayeen ahayd markii ciidamada yuhuudda ay duqeen midaa la mida ay ku beegsadeen madrasadani kolkaasu ay ku shahiideen tobanaan ruux oo shacab ah kuwo kalena ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan duqeyn xooggan oo ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen xirada nuseyraad ee bartamaha jida khaza waxaa ku shahiideen ka badan sagaal ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan deegaanka shaakuushe ku yaala waqooyiga magaalada rafaax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn ay ku dileen dad badan oo falastiiniyiin ah dhanka kalena ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado kahor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan shan dhacdo xasuuquu xuushlimo ah afartan iyo siddeeddii saacaynu soo dhaafnay xasuuqaas ayaana waxaa ku shahiiday dad gaaraya siddeetan iyo sagaal ruux halkii ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo shan ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa si isku mid u martigelinayay inta badan dadka qaxootiga iyo kuwa barakacayaasha ee ku sugan xerooyinka ku yaala marinka khaza tiro dad ah oo mar kale lagu dilay qaybo ka mid ah waddanka kenya wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa ku waramaya in ugu yaraan ilaa iyo afar ruux lagu dilay ismaamulka tanariva waxayna wararka intaa ku darayaan in kooxaha weerar ka geysatay ay ku huweysnaayeen fallaaro iyo qaansooyin dhacdadan lagu dilay afarta ruux ayaana si gaara looga soo tebinayaa degmada bangal waxaana dad kala dilay ku jiray canug yar oo shan sano jiray afarta ruuxii la dilayaana waxay ku soo warramayaan warbaynada maxalliga ee kenya in loo adeegsaday fallaaro sumaysan sidaasna ay ku dhinteen dhacdadan ayaa ku biidhaysa falal kuwani la mid ah oo si maalinlaa uga dhaca dalka kenya booliiska dowladda kenya ayaa ku guulaysan la inay sugaan ammaanka dadka kenyaanka ah iyadoo ay shacabka kenya la nool yihiin ammaandaradaasi ayaa waxaa soomaaliya ka jooga xukuumadda nairobi kumanaan ciidan oo ay sheegaysa inay ka difaacayaan weerarada uga imaanaya dibadda halka maamulka ruuta uu ku guuldaraystay inuu sugo ammaanka muwaadiniinta islaynaysa iska badaa weerarada dhiigbaxaya dhaqaale burburka u horseeday ee uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaaba daadad xooggan oo mar kale ku dhuftay dalka yemen labaatan toddoba ruux ayaa la soo warinaya inay ku dhinteen waddanka yemen kadib markii shalay oo jimco ahayd daadad xooggan ay mar kale ku dhufteen gobolka ay sababaya dalkaasi yemen waxaan la laayahay tobannaan qof oo kale iyadoo sidoo kale qarxay biyoxireen muhiim ahaa dadka ku dhaqan gobolkaas ayaa waxay sidoo kale ku waramayaan in roobabka xooggan ee deegaanadooda ka da'aya aad u sii xoogaysanayaan taasina ay sababtay inay dumaan inta badan xindaabyadii biyoxireenka daadad ku soo rogmaday tuulada aljuruf ayaana waxuu qaaday in badan uu ka mid ah guryihii ay degnaayeen dadka rayidka ah wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa waxay intaa ku darayaan inay sii korortay tirada dadka ku dhintay daadadkii dhowaan ku dhuftay degmada xudayda ee dalkaasi waxayna gaartay in ka badan siddeetan iyo afar ruux iyadoo sidoo kale qaramada midoobey war ay soo saartay ku sheegtay in gargaar deg deg ay u baahan yihiin dad gaaraya toban iyo siddeed milyan oo ku dhaqan dalkaasi yemen diyaarad helikobtera oo ay saarnaayeen dad dalxiisayaal ah oo lagu waayey bariga dalka ruushka diyaarad nooca qumaatiga u kacdo ay la socdeen dad dalxiisayaal ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu waayey bariga dalka ruushka waxaana diyaaraddani saarnaa saddex ruux oo shaqaalaha diyaaradda ka mid ahaa iyo sidoo kale sagaal iyo toban ruux oo dalxiisayaal ah sida ay ku soo waramayaan mas-uuliyiinta dalkaasi guddoomiyaha gobolka kamshutuka ninka lagu magacaabo faladimir zaladof ayaa sheegay in la waayey isgaarsiinta diyaaradda ee dadka dalxiisayaasha ah saarnaayeen kooxaha gargaarka deg dega ayaa waxay wadaan baaritaano ay ku raadinayaan diyaaradda iyagoo diiradda saaraya rasheegyada webiga oo ay diyaaradda helikobtarka dulmaraysay markii ugu wardambeysay ilawareedyo ayaa waxay ku soo waramayaan in diyaaraddan radaarka laga waayey wax yar uun kadib markii ay kacday iyadoo aysan shaqaalaha diyaaradda saarnaay wax dhibaataa soo sheegin deegaanada daanta galbeed oo weli ka soconaya dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka sahayuuniyadda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamadii ugu daayaa sii wada gulufka ay ka wadaan qaar ka mid ah magaalooyinka daanta galbeed inkastoo ay jimcihii iskaga baxeen magaalada dulkaram ciidamadii ugu daayaa maalintii afaraad howlgal xidhiidha ka wada magaalada jiniin halkaasoo mararka qaar laga maqlayo rasaasay isweydaarsanayaan iyaga iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamadii yuhuudda ayaa burburin xogle u geystay xerada qaxootiga ee jiniin iyo masjid ay ku cibaadaysanayeen dad shacab ah wararka ayaa sheegaya in yuhuudda ay si weyn u go'doomisay magaalada islamarkaana ay jartay adeegyadii biyaha korontada iyo internetka wararka ayaa intaasi ku daraya in maalintii afraad ay ciidamada yuhuudda hortaagan yihiin dhaqdhaqaaqa gaadiidka ambalaasta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka iyagoo sidoo kale xanibaad guudgelisay isbitaal ku yaala magaaladaasi wariyaasha ayaa ku soo waramaya inaysan jirin cid geli karta jiniin marka laga soo tago in dadka ay ka barakaceen dhinaca bariya magaalada intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waayahay iminkana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xalqada shan iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena doctor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka jilib ayaa alaaba xubinta noo soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaan ku weydiinaynaa su-aal muhiim ah oo naga soo gaartay hooyo soomaaliyeed oo muqdisho ku nool waxa ay leedahay haweenka qaar waxa ay doorbidaan inay guryaha iyo xaafadaha ku dhalaan oo ay isbitaalka ka marmaan arintaasi maxaad ka leedahay bismillah waa mahadsan tahay home delivery dhibaatooyin badan ay keentaa jiro tajrubo ahaan iyo sidaan waqtigaba ku aragnay dhibaatooyin badan bay leedahay dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah sida sterility ama qeybta nadaafadda haddii waa qalab guban ma haystaan maamooyinka dhaliya gabdhaha marka meesha waxaa ka dhalan kara infection aa ka dhalan karo dhibaatada kale waxaa kamid waxaan kala qaadayna mid hooyada ku dhici karto iyo mid ku dhici karo cunuga hooyadoo kale dhibaatooyin ku dhici waxaa kamid ah inay dhiigbaxdo dhiigbaxaasna hadda wax kama qaban karto umursada ugu dambeyn waxaa la keenayaa isbitaalka qofkii oo dhiigbaxay oo garaaba ah waxaa kaloo hooyada ku imaan karo kaleeto isku go waxa la dhaho ama laceration in isku furmato maamadii dilaac weyn uu ku dhaco oo haddee halis ah waxaa dhici kartoo kaleeto rabja of uterus inuu dilaac minkii waxaa kaloo dhici kartoo kale postpartum eclampsia hooyo waxaa jiro cudurka la yidhahdo eclampsida markay dhashay kadib qaar inay qabato taasna sababta waxay tahay hooyadan wuu ku qarsooneed ama marka horeba dee b b lama saarin qofkii ma sii ogaanin kaayadeeda may sii baarin macnaha breshar may sii baarin macnaha waxyaala badanaa jiro dhanka cunugoo kaleeto asfixia wax dhaha jirto ama naqas inuu ku dhago kaleeto dee hooyadii ma haysato qalabkii aw ahaa oxygen ma haysato haba yaraadee waxaa jirta cunug inuu yahay dabakeen ama bridge waa ku dhib cunuga markii qaarka dambe la soo baxo madaxii meeshuu ku rakanaya wuxuu u baahan yahay markaasi hosbitaal u baahan yahay cunugaas meeshan hosbitaal ma aha isagoo dhintaha la keenaa weliba qadan- badanaa qalitaan lagu soo bixiya ugu dambeyn waxaa jirta hadda kiisas cunug madax lagu soo gooyana loo keenay marka waxaa jirta oo kale cunug qalalaya oo kale markusaan u dhashaba hooyadaa laga yaabaa inay ku daahday foosha cunugaas uu uu noqdo sabsis uu qalal bilaabo qalalkaas dee cunugaas meesha wax lagama qaban karo marka waxaan kula talinaynaa ummadda muslimiinta ah markii dhib imaadaba haddii isbitaalka ay keenayaan marka horeba isbitaalka inay keenaan oo nidaamkaasi ay maskaxdooda macnaha dadkana ay la qabsadaan isbitaalka in la dhakhtar lagu xirmo Ee, dhalmada waa qeyb caafimaad ka mid waaye marka isbitaalka dhakhtarka dhalmada in loo la ka- la kaashado walwal la-aan waaye wax alla wuxuu kugu soo dhaco markaas kugu cusub dee walwal fagli karaa marka ilaah idankiisa waxyaalaha aan sheegay oo dhan isbitaalka eh, waxbuu ka qaban karaa marka waxaan dadka kula talinaya isbitaalka in laga warqabo insha allah waana baryahana aad ay dadkana u fiicnaadeen oo isbitaalay kusoo xirmayaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waagaag xildhibaanada baarlamaanka ayaa laba garab u kala jabay kuwo ayaa si buuxda u taageeray dowladda etoobiya halka kuwo kalena ay taageereen dowladda masar kulamo ay soo abaabushay dowladda etoobiya ayaa ka kala dhacay waajid iyo xudur halkaas oo la isugu keenay dad lacaga la siiyey kuwaasi oo watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo lagu taageerayey dowladda etoobiya loogana soo horjeeday dowladda masar waxaa wax la yaab leh ahayd in xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay bannaanka iskeeneen iyagoo si buuxda u taageeraya dowladda etoobiya kuwo kale ayaa ka soo horjeestay xildhibaanadaas hadlay ee etoobiya taageeray kuwan waxa ay taageersan yihiin masar danahooda ayaana halkaasi ku jira oo ay ka dhex arkeen laakiin etoobiya kagama soo horjeedaan nacayb ay u qabaan laakiin iminka ayaa siyaasadooda waxay u arkeen in ay taageeraan dowladda masar oo lagu wado in ciidamo ay keento soomaaliya aan idiin soo gudbiyo xildhibaanada dowladda etoobiya sida buuxda u taageeray waxaana ka mid ah xildhibaan mashruuc oo weligiis ahaa dagaal oogay qabqabla ah etoobiyana ku soo hogaamiyey qaybo badan oo ka mid ah bay iyo bakool ee xildhibaanada ka soo jeeda stateka koonfur galbeed soomaaliya waxa weeye qaraalkii ay akhrinayay saaxiibkay doctor jilay ayuu ku dhan yahay laakiin waxaan u soo istaagay inaan in yar aan idin xusuusiyo aniga waxaan ahay xildhibaan ka soo jeeda khaasatan gobolka bakool ee run ahaantii gobolka bakool iyo dadka koonfur galbeed duruufaha ku salaysan yihiin xildhibaanno saaxiibbaday ah xildhibaan saaxiibkay ahoo ka hadlay runtii waxaad mooddaa inuusan waagu u baryin uu waxba kala soconin anigu waxaan ahaa markii dadku al-shabaab qabsadeen oo xuduudka tageen anigoo xildhibaan ah ruuxii u suurtageli weyday inuu geedaha hoostooda fadhiyo tegey etoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo tababaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berde oo xuduudkaa yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ninkii aanan hawshaa iyadaa goobjoogga u ahayn ee dadkaa goobjoogga u ahayn ee xaaladday ku sugan yihiin hadda aan goobjoogga u ahayn ee ka hadlahaya ee dad baan matalaa leh ma fahmin anugu iyo shacbiga koonfur galbeed jooga iyo shacbiga xudur jooga anigiyo xildhibaanadaas iyaga ayaa caddayn doona cidda bedeshiiyo cidda aan bedelin waxaan ku hadlahayaa si gaara afka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka bakool oo dhan afkooda anaa ku hadlahaya run ahaantii dadkaana dareenka ay sheegeen iyo xaaladda ay sheegeen waan la qabnaa dowladda etoobiya markii dowladda federaalka ee soomaaliya baydhabo lagu duulay oo maayafuulka xabadda ay ka dhacaysay oo kuwa baydhabo jooga iyo dowladdaba rabay halkaa in lagu saquurnuujiyo dadkii gacanna siiyey bay ahaayeene noo soo istaagay billa soomaaliya inuu maanta qaranka soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxda soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkaan laga taago dadkii gacan naga siiyey bay ahayn maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badanaysa waxayna garab istaagayna iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana iyaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno inii arrintaa iyada ah waxa weeye dadkaas meel cidlaa lagaga dhaqaaqo ma aqbalayno damiirka annaguna nama siinayo dhinaca kale xildhibaano kale oo baarlamaan ka tirsan ayaa maanta waxa ay la hadleen warbaahinta iyagoo ku sugan muqdisho waxaana ay si weyn kaga soo horjeesteen xildhibaanada war-saxaafadeedka soo saaray ee etoobiya taageeray ayaan darro weyn waa nasiib darro taariikhdan waxay ka galeen baal madow ayay ka galeen etoobiyaanka danaha ay raadinayaan waa bad soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed waxba kama haysano taasi ayaa sababtay in maanta koonfur galbeed maamulka uu hogaaminayo uu ka faraxsiiyo etoobiya maanta waa maalin madow shacabka soomaaliyeed waxay tahay maalin mugdi ah iyadoo baarlamanka federaalka soomaaliya hortiisa la taagan yahay in ay ayidaan taageeraan etoobiya aragti etoobiya leedahay waxay ka farciyeen shacabka adisababa ku nool waxay ka ilmaysiiyeen shacabkii soomaaliyeed waxaase ayaandara baarlaman xildhibaan federaal ah inuu difaaco aragti etoobiya waa ayaandara waa nasiib darro noo soo korodhay federaalka dhibaatooyin ayuu waddanka u keenay maamul goboleedada federaalka maamullo badanoo waxaa jira iyagana aamusan oo difaacaya aragti etoobiyaan ah aragtidan etoobiya iibinayso waa balaasminilig bay ka soo bilaatay ilaa iyo waxay socotaa abiy axmed bay socotaa jilba jilka ka dambeeya buu damcayaa inuu qaato badaha soomaaliya xeebta ugu dheera soomaaliya xildhibaanada saaxiibaday ah ee maanta aragtida etoobiya difaacaya waxay isleeyihiin soo noqoshada dambe waxaynu soo saari doona master cabdicasiis laftigaro laakiin taasi waa ay la waayeen taasi waa ay la waayeen waxaa ayaandara ah inay xildhibaano inay yidhaahiin annaga ma doonayno inay etoobiya baxdo etoobiya dalkan waxay ku timid maandheed maandheedkan wuxuu ahay amsonta maandheedkoodana waa dhammaaday amis etoobiya waa dal diriskayna eh masarna waa dal diriskayna eh dalkii aan unka u baahanno aan keesa karnaa madaxweynea jooga dalka ah madaxweynea jooga dalka madaxweynoo leehe ma aha madaxweyne la'ahan yaan la dhihin etoobiya noo joogayso xamar iyadaa na keenti madaxtooy iyadaa calanka surti yaan laysku qaldin dadka masaakiinta oo gobollada baadiyada joogaan in labaatan iyo shan doolar halkii qof loo turo yidhaa calankaa etoobiya qabsada ee bannaanbaxa ha joojiyaan dadka la qaldaayo masaakiinta lasoo barakicinaa la leeyahy bannaanbaxa hooda lacagtaan qaata hala joojiyo dadka dhahay aniga waxaan ka jeeda her koonfur galbeed koonfur galbeed dad walaalaheena waaye waa isku dhiig isku dhaqanaanay soomaali soomaali waaye ma kala leenihiin gobollada soomaali waxay qabtay koonfur galbeed qabtaa waxaa meeshaan ka dhacay ama xalay aad maqasheen shir saxaafadeed wax loogu yeedhay oo ay qabteen xildhibaanno naga mid ah qayb ka matela koonfur galbeed oo lambar kooban ah iyagoo aan waaqica war u hayn lana tashanin saaxiibbadood gobolkoodii ay matalaayeenna aan war ka haynin ayay halkaas ka sii daayeen war wax lagu sheegay shir saxaafadeed caqli aan wax ku qaymaynana waa leennahay yaynan isku qaldin gogashoodana yay iska wasaqaynin aan leeyahay xildhibaannadaas matalaadda rasmiga ahna dadka soomaaliyeed waa u jeedaan iyo xildhibaannada halkan ku sugan iyo senataradaba codkooda waa dhegaysan doontaan wabilahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xildhibaan gamaadiid oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inuu tegay xabsiga dhexe halkaas oo uu ku arkay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhex jira gudaha xabsiga waxa uu sheegay inuu xabsigu ku dhow yahay in uu ku kordubo dadka maadaama uu dhisan yahay muddo aad u dheer dhibaatooyinka ka jira gudaha xabsiga ayuu soo hadal qaaday isaga oo sheegay in dadku daryeel la'aan halka ay ugu dhimanayaan waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso kiiska iyo dhibaatada xabsiga dhexe ka jirta iyo nolosha dadka maxabuusta ah ee muwaadiniinta ay halkaa ku haysato julaay laba kun saddex iyo labaatankii anigoo dad bukaan ah oo xanuunsan oo isbitaal loo wada ama isbitaal rabay oo dadkii saraakiisha meesha amniga ama xabsiga maamulaysa ay ku yidhaahdeen isbitaal idiima haynee dadkiina isbitaal geysta haddana damiin keena oo fasax iyo warqad in la qoro taliyaha aad fasax ka soo qaataan loo baahan yahay lagu xiray ayaan meesha tegey maalinkaan meesha tegey nin daryeel la-aan ugu dhintay xabsiga oo meydkiisa u yaalla lagu tegay hormar koowaad ninkii aniga dartiis aan meesha u tegayna saddex maalin oo saddex isbuuc oo kala duwanna ayay igu qaadatay in fasax aan ugu qaado asagoo ka tiinaysan isbitaal la geeyo lasoo daweey ninka asiga markaa xaaladdii aan waraystay raggii saraakiisha isbitaalka maamulaysay aan waraystay waxay ii sheegeen saddex arrimood kow horta waxay dhahen halkan dawo ma taallo annaguna dadka masaakiinta way xaq u lahayen waan naqaanaa waxaan u haynana ma laha xataa eheladiisa haddaan u wacno xanuunkiisa aan u sheegno oo dawaysta aan raahnana ma qaadi karno ilaa taliyaha asluubta uu ka fasaxo ma qaadi karno meel lama geyn karno runtii markaa arrinkaa la yaabay guddiga joogtadaan dhex keenay meesha waxay ka dhalatay horta in guddigan guddi ka horreeye la saaro halkaasay ka bilaabatay ka dhalatay maxbuusta aniga aan u tegey markii isbitaalka la geeyo la soo celiyey xanuunka sidiisuu ahaa ayadoo in la qaada la rabo la saddex isbuuc iska dawareeganaya cabdinaasir sheekh maxamuud alayidhah allahu naxariisto waa ku dhintay meesha daryeel la-aan ugu dhintay kuwii ka horreeyaan ku arrin daryeelaan ay u dhimanayeen waxaan rabnaa marka sidii wasiirka uu noo sheegay wasiir bashiir xabsigu ma ahan ciqaab qofka dembiilaha ama dembiga galay ee soomaaliga ah in lagu dilo ama lagu ciqaabo ama lagu jirdo ama lagu cadaabo loo geeyo ma aha waa xabsi sida dunida maanta ay maraysa la rabo qofka dembiga uu galay iyo dabeecadihu ku jiray in dabeecad ahaan uu iska bedelo qof bulshada wax kusoo kordhin kara uu noqdo ciqaabteeda halkaa loogu gudo laakiin nin ama gabar wax ka faa'iiday inta muddada ay meesha ku xeeran tahay noqotaa la rabay arrimaha meesha ka jira marka waxaan rabnaa guddoomiyow tala soo jeedintii xabsiga dhexe oo boqol iyo dhowrka sano jiray maxaabiis inay tiradaa gaaraan laba shaqaba way keentay laba arrimoodba way keentay mid waa arrin garsoorkay la xidhiirtaa oo garsooryaasha laftigooda markaan la fadhiisan iyo xeer ilaalintu waxay noo sheegeen halkii gal kollay guddiga warkooda hataa waa ku jirta bandhigay noo sameeya guddiga joogtadeed halkii gal boqol iyo dhowr qofood inuu ku qoran yahay bal boqol iyo dhowr boqol iyo konton gal dacwadeed hal xeer ilaaliye ama hal garsoore uu ku qoran yahay la rabo inuu baaritaan sameeyo la rabo inuu markhaatiyaal doono intay ku qaadan kartaa goormuu ka dhammaanaya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag dowladda turkiya iyo dowladda federaalka ayaa muqdisho ka dhigay xaflad lagu maamuusayey ninkii duumiyey khilaafadii islaamka dowladdii ay dhistay waa kan cabdisamed oo arrimaha nooga warama بسم الله الرحمن الرحيم
boqol iyo laba sanno ayaa ka soo wareegatay markii la afgembiyey dowladdii cuhmaaniyiinta oo ay matalaysay muslimiinta markii ay shirqowlo halis ah isla maleegeen mustafa kamaal iyo dowladaha reer yurub ninka la yidhaahdo mustafa kamaal oo turkiga looga yaqaano ataaturk oo micnaheedu yahay aabbihii turkiga ee dumiyey khilaafadii cuhmaaniyiinta ayaa muqdisho loogu dhigay dabaaldeg kaasoo lagu tilmaamay inuu ahaa nin haliyey ah mustafa kamaal ayaa meesha ka saaree wax walba oo raad ku leh diinta islaamka xitaa wuxuu diiday aadaanka salaada munaasabadda noocan ah oo ay dadka qaar ku tilmaameen ku qabsoomideeda muqdisho mid dhaawac ku ah soomaalida ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka aadan madoobe waxaan hambalyo u soo jeedinayaa walaalaheen turki guusha ay gaadheen boqol iyo laba sano guurada ee hadda laga joogo shacabweynaha turki iyo dhammaan ummaddaas guusha u soo hoytay uu hogaaminayey kamaal ataturki guushaas oo noqotay guud guul caalamka saamayn ku yeelatay dadka nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel iyo xorriyad ku noolashada dadka jecel aad caalamka joogdaan guul u noqotay baan ugu hambalyaynayaa aniga oo magacaygii magacaas ku hadlaayo aasaasihii dowladdii turkiga mustafa kamaal ayaa lagu xusuustaa taariikh aada u madow reer galbeed mu'aamaraad bay muddo wadeenah inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaas ka jirta ficlanna inqilaab bay ku dhigeen inqilaabkaas iyo u hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac laydhaha mustafa kamaal ataturk march saddexdeedii kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd waxaana la caddeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda turkiya muxuu sameeyey markaas wuxuu isku dayey markii ugu horreysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatan markay mareysay buu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii gabadhu inay xijaabato ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato waxaasi oo dhan mamnuucaya dadkao dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka qabcada koofiyaddan yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga la qaadan karaa ay mamnuuctay wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahy sida reer galbeedka in madaxa lasu yaro fororiyo un kaas bay salaabta noqonaysaa buu leeyahy amase qabcada inaad kor u qaado koofiyadda yare madaxa la saaro wase iyagu isu salaamaan inaad ama koofiyadda madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankiiba haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba ninkii duumiyey khilaafadii cuhmaaniyiinta iyo dowladdii uu dhisay ee calmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda kulansatay ayaa waxaa aada loogu xayeysiiyey madashii ka dhacday muqdisho gaar ahaan saldhigga ay turkidu ku leeyihiin jasiira waxaana ay aada ugu muuqataa fariin cad oo dadka soomaaliyeed loogu sheegayo inay iska ilaawaan shareecada islaamka beddelkeedana horumar u arkaan nidaamkii foosha xumaa ee lagu afgembiyey oo ah kan maanta turkida ka jira
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqeynaa magaalada jamaame waxaa laga furay machadka qurduba munaasabadda lagu furayey machadka qurduba waxaa ka soo qayb galay dad kala duwan oo isugu jiray salaadiin culumaa udiin odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sarreeya weliga gobolka ugu horreyn ala dhegaysta sheekh jaamac cabdisalaan oo kelimad ka soo jeediyey munaasabadda lagu furayey macadka khurduba fariiciisa jamaame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع أهمية علمي الموضوع وين بلارن وحبذا كما قال كرنو مسائل حددا ما كأوردونا إن شاء الله آه aan ka filan dhanka khayriyada maxaa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiid saxiixeynka mucaawiya man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta waa xifdiyaa lama dhihin intee baa xifdisan oo maanta gaaladii la socota oo shahaadooyin waa weyn haysata wuxuu fahamsiiyaa diinta ujeedadeeda iyo dhuuxeeda ilaahayna waa ku towfiiq buu ugu daraa waa ku anfacaa man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin maxaa quruuntii hore lagu fadilay khayrukum qarnii uma aladiina yalunum uma aladiina markuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aqoon diineed aqoon naftan qiimaha ay leedahay jihaadka qiimihiisa towxiidka wax walba ilaahay ku fadilay dhinac walba waxaa la yidhaha mawaadda hadda la barto oo luqada iyo usuusha iyo waxaasoo dhan dadka uma baahnayn kulli luqaday ka fahmaayeen iyo mataqaanaa dhaqankoodii bay ka fahmaayeen boqolaal jeer bay ummaddan salafka ay ka cilmi badnaayeen ummadda maanta jirta ma intaas keliya khayrukum man tacalama alqur'aana waclama khayriyadoo dhan waxay kusoo aroortayba cilmiga waxaad u gudubtaa waaba dariiqa jannada loo malaalayo man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila dariiqi jannada waaba hayaaba markuu baranayo dariiqan cilmigu waa dariiqi jannada tegi lahaa wey haddii kale waxaad u leexanaysaa wadagoodurka kayntuu qofku gelayaa sida dadka daraagiska iyo balaayada iyo maantifooda dheer la baxay oo dufoobay qofku noloshu waa ka dhacaya marka dambaba hadduu diinta ka tago qadka dhan waa ka dhacaya inaysan diintu addiin adduun iyo aakhira inaysan kala lahayn adduunka nololba heli maayo dadka aan aan diinta lahayn maxaa reer yurub isu laynayaan maanta qofku dadka u dilaya ama isu dilaya haddii la-aan nolosha qiima uguma fadhido waxbuu dhacaya waxbuu dilaya waa kaas waa iska majnuun ummadda lagu soo diray wey marka khayriyada diinta waxaaba taa kaaga daran diintu waxay ku kala baraysaa sax iyo qalad qaabkaa dadka ula noolaan lahayd maxaa saxa maxaa se qalada reer galbeed maanta sax iyo qalad kama jirto saa ma ogtahay sax iyo qalad kama jirto waxaa ka jirta maxaa kula fiican maxaa rabtaa maxaa ka heshaa bas adiga waxbaa kula fiican aniga waxbaa ila fiican weligan bas waafaqmayno halkan sax iyo qalad afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa dadka waa nin indhaqaba iyo nin indhala ilaahay baa ka dhigay shareecada ninkii fahmayaan luu qabaa waxbuu u jeedaa cidna ku dhic isku dhici mayaan cidna ku xadgudbi maayo sax iyo qalad waa kala yaqaan wayara aladiina uutuu lcilma alladii unzila ilayka min rabbika alxaq wixii lagugu soo dejinay xaq yihiin buu arkaa qofka muuminkaa kan kale xaq iyo baadil maba kala yaqaan maba kala yaqaan marka maxaa la rabaa maxaa saxa maxaa qalada qofku hadduusan kala garanayn oo uusan waxyiga qiimaynayn oo ku dhaqmayn muslimnimadiisiba sax maaha muslimnimada lagu sheegay waxa weeye masdaru tashriicaagu xageeya xagee shareecada ka qaadanaysaa horta addoonnimo ma ogosha haddaad addoon ogoshahay inaad tahay ilaahay addoonkiisa aad ahaato ma amarkaaga iyo hawadaada ku shaqaynaysaa mata sayidka iyo amarkiisa ku shaqaynaysaa kee waay sayidkaaga miyaa ka amar qaadanaysaa rabitaankiisa ku shaqaynaysaa mase taada tan sayidka tan sayidkaa ku shaqaynaysaa marka qofku markuu islaamaya waa inuu aragtida ka islaama aragtida nadriya wax la yidhaahdo fikriyan ictiqaadiyan manhajiyan wixii ilaahay xaggiis ka yimid baa saxa marka shir kitaabka haddaad baratid iyo sunnadan waxaad baranaysaa sax iyo qalad baa kala baranaysaa waxaad wax ku sixi lahayd iyo wixii qalad ah baa kala fahmaysaa biidni illah aan intaa ku daayo billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maamulaha macadka khurdaba farciisa jamaameh ayaa xafladda ka hadlay isagoo faahfaahiyey macadka iyo waxa uu qabto الحمد لله غفور الودود والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم هدي سكدب waxaan u mahad celinaynaa mati sharafta kasoo qayb gashay furitaanka macadul qurduba mahad celinta kadib waxyaabaha uu qabta macadka iyo wakhtigada soo furay iyo meelaha uu ka furan yahay macadul qurduba wuxuu ka furan yahay walaayaadka islaamiga oo dhan sida walaayada galguduud hiiraan bay iyo bakool shabeellada hooso jubbada hoose iyo jubbada dhexe macadul qurduba waxaa la furay kun afar boqol soddon iyo kowdii oo ku aadan labada kun iyo tobanka macadul qurduba waxaa la dhigtaa oo ardayga uu ka qalinjibiyaa afar sano kadib macadul qurduba shahaadada lagu qaato waa shahaado dugsi sare ardayga macadul qurduba ka qalinjibiyo oo shahaado ka qaato wuxuu si toos u fadhiisan karaa jaamacaadka wadanka oo dhan ardada ka qalinjibisay macadul qurduba waa macalimiin mudaro iyo mas-uuliyiin macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa shanta maalin waxaan kaloon diyaar u nahay dadka ka faa'iidaysanaya jimcadii khamiistan in la qabto oo macadka loo qabto ama waha waaweynaadeen ama dad yaryar ha ahaadeene gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan si gaar a ugu maxadcelinaynaa annagoo ah macalimiintii iyo mudaradii macadka qurduba salaadiinta degmada jamaame salaadiintaas oo ku bilaabay macadka markii kow uu imaadayba awlaadooda inay soo dhoweeyaan macadkii ilmahoodina ay keensadeen sidii ay ugu daydaan bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaan kaloo u mahad celinaynaa waaliga walaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo ka qayb qaatay macadka furitaankiisa iyo macadka qabanqaabadiisa iyo in jamaamo la keeno asaga oo shaqo badan ka qabtay macadka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaana waa salaadiinta jubbada hoose oo soo dhoweeyey macadka khurduba farciisa laga furay jamaame waxaan horta ilaahay si guud ugama hadnaqaynaa ilaahaygi subxaana qaadirka aa naga dhigay dad islaam ah xaqiiqatan saakay meesha aan joogno waxa waaye waxaan dhihi karaa meel laga sii horumari karo oo tilaabo kale laga qaadi karo waay liannahu suldaankeena kheyr allah siiy suuqdaan cabduqaadir xeeder xaqiiqatan ana xasuusuu igu dhili shakhsiyan kii waxaan ahayd iskoolka hadda uu sheegayay iyo dhinkii ijaasa ka qaataanahay imtixaamka koowaad ilmaha maanta waxbaranaya aniga shaksiyan waa ay soo jiiteen sababtoo ta waxbarashada iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo qaabka ay leedahay aan dareemi karaa leanno maanta qof walbo wuxuu dareemi karaa wax la barto in ilaahay subxaana qaadirka kitaabkiisa adduun iyo aakhira wax lagu libaanaya inay tahay gabadha hadda waa maqlayseen waxyaalaha aniga soo jiita shaksiyan waxay ahaayeen inta ay tirisay macadka qurduba xaqiiqatan waa meelo annaga muxuu ahaydee wax badan naga horeeyey laakiin maanta waxaan jecelnaha haddii ilaah yidhaaho intaas iyo in lamid ah in magaalada jamaama la xuso laguna xuso in ay waxbarashada ayaduna ku horumarsan tahay macadgana ay targelgelisay xaqiiqatan walaayadeennana kheyr allahasiiya waxaan ku jiraa dadkii salaadiinta codsaday macadkan alxamdulilah ilahayna nagu maceebayna maanta aaaartiisana waa muuqataa waxaan leeyahay marka insha allah daayarta maanta soo baxayso waxbaranayso waxaan kula dardaarmaa hal qodob insha allah waxbarashada meesha ay maanta ka wadaan ha ka sii siyaadiyaan xaqiiqatan waxaa maanta caqli leh ninka fikiro oo waxbarto waxaa kaloo ayagana aan u hambalyayna insha allah hooyo walbo oo maanta wiilkeeda ujeeda ama gabadheeda ujeeda ku faraxsan ama miidiyaha ka dhagaysatay xaqiiqatan waa arrin farxad leh ha sii siyaadiso waxbarashadana maanta bilaaw ma ahan dhammaadna ma ahan xaqiiqo waaye khayru khalqilaha wuxuu leeyahay waqul rabbi zidnii cilman nebi maxamed waaye annaga warkeenna ma jiro cilmiga maanta meel ku dhammaado male meeluu ka bilaabo waa la helaa laakiin marka insha allah waalidiintana waa u hambalyaynaa hooyooyinka macallimiintii wakhtigii iyo juhdiga geliyey waaligeena kheyr allah siiyo oo aan ka codsanay annaga ixtiraamka uuna ixtiraamay iyo macaahidda uuna keen qurdubana waaba arkaysiinba faraciisa maanta owlaaddii wax ku baratay idinkaaba muxuu ahaytay indhihiinna macnaha yacni ku arkay xaqiiqo waa insha allahu tacaala waalidiintana waxaan leeyahay dadaalka awdiin meeshiina ka wada weliba xaqiiqo waa ee guriga waxaa muxuu ahaytay hooyihii aabbo yaa waalidka ah waxa xiga waa macalinka wax baro xaqiiqo waaye ardayda waxaan leeyahay insha allah saddexdaasba waalid waaye saddexdaas waalid nin walba xushmadiisa iyo xurmadiisa hala siiyo hooyo walba ha ku dadaasho dhallaankeeda ayada haddii wakhtiga dhaafay in ay ka faa'iidaysato maanta jaaniska waxbarasho yaallo aabbo walbo haddii asaga uu waxbaran waayey ama aqoon maadii uu soo bartay maanta aqoon diinada taallo oo adduunia aqra lagu liibaana taariikhdana ay xusi kartaa oo la dhihi karaa waalidkan waxbuu ilmihiisii baray waxbuu hagaajiyey insha allah qof walbana waa ku cusooba adduunia aqrana waa ku liibaana waalidiinta intaasaan dardaarmaa macallimiintaas soo haray macallimiinta insha allah waxaan ayagana dardaarmina haddii ilaahay yidhaaho in ay meeshoodii ka wadaan waxbarashada dhallaanka maanta ay soo bandhigeen ay soo saareen xaqiiqatan annaga waa ku indhadoogsanay insha allah ayagana waxaan leenahay dadaalkiina meesha kasii wada ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro annaga si guud odayaal haddaannaha waa idiin ducaynana maanta makaanka ducadaan taagannahay maanta inaan owlaaddii u ducayno ragga waxbarashada ducaadda ragga muxuu ahayta kheyrka u sacbinahay inaan u ducaynaan leenahay insha allah waan idiin ducaynaynaa amuurihiina allaha saqiro dembigiina naa ku dhaadhaafo aadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم علم بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته allah ayaa mahad iska leh allihiina siiyey nicmat lislaam waliimaan nicmat lamni walistiqraar intaa kadib waxaa maanta u taagannahay in la furay macadka qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya macadkaasoo alla noo suurtageliyay in laga furo degmada jamaame oo in badan la sugaayay haddana ilaahay noo suurtageliyey allahaas ayaa mahad iska leh intaa kadib waxaan leenahay culumta la barto aad bay u weyn tahay maxaa yeelay allana wuxuu noo tilmaamay cilmiga qofka wax ka saay qofka kale ma sinaa la dheh allana aayad kale wuxuu ku leeyahay waaladiina uutuu lcilma darajaad dadka cilmiga la siiyana darajaad ayay leeyihiin xadiiska rasuulkuna wuxuu ahaa man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu bihi dariiqan ila aljanna ardayda waxaanu dardaarmaya fursad maanta ayaa haysatiin macadkaan nila keenay inaad ka faa'iidaysatiin maxaa yeelay yaraanta ayaa wax lagu bartaa waalidiintan waxaan leeyahay ardaydiina ugu faa'iideeya maadaama degmada la keenay wax walban maxaa waaye beeraha la abuuranayo waxaa loo abuurtaa in dalagaas faa'iido laga helo ilmahana waa ilmo faa'iida in laga helo la rabo birul waalideyn haddii la rabona waxaa waaye in ilmaha wax la baro ilaahay la baro cilmigiisa la baro wuxuu ilaahay ku caabudayna la baro wixii cilmigiisa adduunya uu ku heli lahayna la baro intaas waxaana leenahay walaayadda jubba sufla ilaahay u suurtageliyey maanta inay degmada ka furtay ugu horeeya maktabka tarbiyatu watacliim oo macadka noo suurtageliyey muxaafadadana muxaafadooyinka kale la tilmaa aad ayuu fara badan yihiin jabu suflan waa maxa- degmada ugu horeyso hadda laga furay maadaama iyagana waxaan leenahay degmooyin badan aan ii dhimane dadaala insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hagaag iminkana waa kelimad uu xafladda ka soo jeediyey sheekh axmed abu yunis الحمد لله الأحد السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمها دعلينينا نوافجيي makaankan oo maanta xafladda nooga dhacayso noo suurtageliyey ayaa u mahad celinaynaa bacd axamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka kala duwan oo ka soo qayb gashay xafladdan haddii ay yihiin culummada rabbaaniyiinta ah salaadiinta waalidiinta iyo bahda waxbarashada halkan fadhiyaan waa ilaahay fadligiis maanta waxaan joognaa codsiyadii oo la codsanaya qayb ka mid ah ilaahay noo suurtageliyo bifadlillaahi wa biraxmatihi waxaan ku faraxsannahay allihii noo suurtageliyey macad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya oo maanta noo furmaayo waa ku faraxsanahay waxaan leeyahay markaan walaalayaal guud ahaan waxa lagu kala hormaro oo lagu tartamo waa diinta allah subxaana wa taala noo soo dejiyey nabigan calayhi salatu wasalaam noogu soo dhiibay waa taas in allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaaman wayadacu bihi aakhariin waxaa kor ummad ilaahay ugu qaado waa diintan dadkii bartay oo ku camalfalay oo ku dhaqmay oo ummaddana gaarsiiyeen waa ilaahay korbaa u qaada dadkii baran waayey oo maogtay ka jeesteen ilaahay hoos baa u dhiga si kasta ahaaw sharaf kasta lahaaw nooc kasta ahaaw ilaahay diintan baa dadka ku sharfa waxaa maogtahay noo socday maalmahan waxbarashadii madrasadii imaam albukhaari in la tayeeyo kor loo qaado maalmiinta maogtahay la yihahdo boorka iska jaf kor u kaca hoosha baa socod soomo maantana waxay maraysaa qurduba inuu maogtahay haddii maanta aan joogno waa ilaahay subxaana wa tacaala baa u mahad celinayna jala jalaaluhu waxaa mar kale naga rabaa inaan u shukrino allah lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid in allah ugu shukrino ilaahay si noogu dhammaystiro inta nagu maqnano ilahay nooga keeno wa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal dadka halkan joogo oo maanta waxbarashada diyaar ku ah fursad qaali ah baa ilahay idin siiyey fursad maanta aad haysataan beri idinma soo marayso in markaan laga faa'iidaysto alwaqtu ka sayf waqtiga markaan ka faa'iidaysano ugu faa'iidaysano waxbarashadan dadaalkeen juhdigeen waalidiintii in dhaleen maanta waxay nagu tarbiyaynayaan inaan ku dadaalno wax baranno waa nagu faraxsan yihin sooma in markaan waqtiga aan beerdaraynin waalidiinta waxaan leeyahay si haddana noo sheegay moogtahay waladun saalixun yadcuu lahu hadiidkii haddana noo akrinayay waxaa lagu gaaraa ilmaha aan tarbiyeynay oo diinta aan barnay oo wax fahmeen baa lagu gaaraa waxaan leeyahay markaan ilmaha keligooda wax isma baraana muhiimadda waalidiintaada laga rabaa in aad juhud iyo dadaal aad ku bixisaan waxyaabaha ay baranayaan waxyaabaha kale mashquulinaya laga ilaaliyo waqtiga loo ilaaliyo lagu dadaalo meeshii wax marayaan mogtay la kontarooro lala socdo baa lanaga rabaa inaan ku dadaalno doorka aad ku jirtaana hor usii labalaabtaan maclimiinta waxaan leeyahay dadaalka amogtahay aada wadaan iyo diyaargarowga aada ku jirtaan waxaa laidinka doonayaa in aad waxba hagranin aqoonta ilaahay subxana wa tacaala idiin baray jiilkan inaad ka hagranin oo idinka noqonin aan iska joogno waqtiga waa iska dhammaanaya waxaa laidinka doonaya ad ku habartaan aad ku dadaashaan si aad mudiirka ballanqaadayay waqti kasta diyaar balanahay khamiis iyo jimca hataa fursad baa bixinaynaa waxaa laydinka rabaa si aad sheegteen ka dhabay ilaahayna waxaa idin weydiinaynaa in ilaahay idin fududeeyo guud ahaan muxaafadadeen ee jamaame waxaa nasiib u yeelatay in loo furo macaad qurduba waxaan leeyahay maanta dadkii ka maqan oo fursaddaas maanta aan haysanin oo isdhahaayay meelo kale iyo meeshii waxbarasho ma jirto maanta waxbarasho meeshii yaala meeshan waa meeshii aad wada garanaysaan oo diinta moogtahay loo soo aadi jiray culumta sharciga loo soo aadi jiray waa intaasba asal ahaan jirtay soomo waa meel diinad soomo oo la wada garanayo soomo marka inaan ka wada faa'iidaysano فجزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هيدين وذا بركيه الله نوها ويديسنينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن إلهي سبحانه وتعالى نور ميستره وهبرشدة نوعيدة كلا دون الله وهو يديسنا جل جلاله إن إلهي نوغدغو جمع إيو نواحي هذا وميل بركة إلهي نوغدغو إلهي ويديسنا سبحانه وتعالى فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي